dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud iyo midowda afrika ayaa isku raacay tirada ciidamada afrikaanta ee ka qaybgalaya duulaanka magaca loo beddelay ee osom tani oo timid toddobaadyo khilaaf iyo muran ah oo ay dowladaha qaybta ka ah duulaanka soomaaliya ay isku fahmi waayeen dal weliba iyo tirada ciidamada ee uu ku yeelanayo howlgalka dowladda etoobiya iyo xasan sheekh maxamuud ayaa ku heshiiyey tirada ciidamada etoobiyaanka ah ee qaybta ka ahaanaya duulaanka loogu magacdaray osom waxaana ciidamada qaybta ka ah duulaankaas ay ka kala socdaan dalalka yugandha etoobiya kenya jabuuti iyo masar ciidamada burundi ee qaybta ka ahaa duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya tan iyo sannadkii labada kun iyo toddobada ayaa gebi ahaanba isaga baxaya dalka kadib markii ay bujumbura iyo dowladda federaalk isku fahmi waayeen tirada ciidamada burundi ka socda ee qaybta ka sii ahaanaya duulaanka soomaaliya mas-uul ka tirsan midowda afrika oo la hadlay warbaahinta maraykanka islamarkaana diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa laga soo xigtay in ciidamada burundi ay gebi ahaanba ka bixi doonaan soomaaliya kadib markii burundi ay ku qanci weysay tirada looga oggolaaday inay qayb kaga sii ahaato duulaanka soomaaliya sida laga soo xiganayo mas-uuliyiinta afrikaanta ah ee la hadlay warbaahinta iyo sidoo kale la taliyaha dhinaca amniga ee xasan sheekh maxamuud ninka lagu magacaabo xuseen macalin waxaa xubnaha howlgalka osom ay tiradoodu gaaraysaa kow iyo toban kun iyo sagaal boqol oo ruux kuwaasoo isugu jira ciidamo militari boolis iyo shaqaale qabanaya howlaha kala duwan ee howlgalka iyadoo dalka ugu ciidanka badan uu yahay uganda waxaa dalka uganda duulaanka magaca loo bedelay ee shisheeyuhu ka wadaan soomaaliya uga qaybgalaya afar kun iyo shan boqol oo askari halka etoobiyana uga qaybgeli doonaan laba kun iyo shan boqol oo askari jabuuti oo kun shan boqol iyo labaatan askari heshay halka kenyana loo qoondeeyey kun afar boqol iyo toban oo askari iyadoo masarna ay ka socdaan kun sagaashan iyo kow askari sida muuqata dowladda masar ayaa buuxinaysa booska ciidamada burundi ee la filayo in wakhtiyadana soo aadan ay isaga baxaan guud ahaan soomaaliya taasoo ka dhigan in burundi ay soo gebagabaynayso duulaankeeda soomaaliya ee socday tan iyo sannadkii labada kun iyo toddobada ciidamada burundi ayaa muddada ay joogaan soomaaliya waxay la kulmeen weeraro laayaan ah oo uga yimid dhinaca xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarada aadka loo xasuustana waxaa ka mid ah dagaalkii dayniile ee sannadkii labada kun kow iyo tobanka dagaalkii leego ee sannadkii labada kun shan iyo tobanka dagaalkii ceelbaraf ee dhacay sannadkii labada kun laba iyo labaatanka iyo weeraro kale oo ay ka mid yihiin kamaa'inno iyo qaraxyo kuwaas oo galaaftay nolosha boqolaal askari oo burundays ah